qaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaake oo booqasho rasmiga ku jooga magaalada duuxa ee dalka qatar ayaa la kulmay ra-iisul wasaaraha dalkaasi qatar mudane cabdulaahi bin nasir bin khaliifa altani waxay labada ra-iisul wasaare ka wada hadleen xoojinta iskaashiga iyo xidhiirka dheeraadka ee ka dhexeeya qatar iyo soomaaliya labada ra-isul wasaare ayaa isla gartay sidii loo xoojin lahaa dadaalada kala duwan ee dowladdu ay ugu jirto dibudhiska soomaaliya waxayna labada dhinac ka wada hadleen in qadar weyn gacan weyn ka geysato xasiloonida siyaasadeed kobcinta ganacsiga soomaaliya adeegyada bulshada maalgelinta iyo taageerada hay-adaha dowladiga soomaaliya soomaaliya iyo qatar ayaa ku kala sixday magaalada duuxa laba heshiisoo wax ka tari doona waxbarashada iyo duulista hawada iyadoo soomaaliya heshadaasi ay u saxiyeen wasiirka arrimaha dibadda mudane cabdisalaam cumar hadliye iyo wasiirka duulista iyo hawada cali axmed jaamac jangili dowladda qatar dhankeeda waxaa heshiiska u saxeeyay wasiirka waxbarashada mudane maxamed cabdulwahiid alxamadi iyo wasiirka gaadiidka mudane jazim saif axmed alsotali heshiisyadan waxay qayb ka yihiin in diyaaradaha qatar airways ay bilowdo duulimaadyo ay ku tegi doonaan soomaaliya iyo in qatar ay gacan ka geysato waxbarashada sare si ay uga faa'idaystaan ardada soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa kulankii inta uu socday waxa uu ka mahadnaqay taageerada dowladda qatar ee soomaaliya waxaan mahadnaq u jeedinaynaa dowladda qatar in walaalahana ay soo dhoweynta ballaaran ee walaaltinimada ku dheehan tahay sida ay markasta diyaarka ugu tahay inay gacan naga siiyaan dubudhiska iyo weliweliba dadaalada xukuumadda ugu jirta soomaaliya oo xasiloon dadkeen waxay ku tallaabseen horumar buuxa waana sii xoojin doonaa iskaashiga u dhexeeya labada dal ayuu ra-iisul wasaaraha soomaaliya wafdiga ra-isul wasaaraha waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda cabdisalaan cumar hadliye wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga cabdiraxmaan caynte wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada cali axmed jaamac jengeli wasiirka caafimaadka xaawo xasan maxamed iyo weliba cumar idriis danjiraha soomaaliya ee qatar wasaaraha ayaa dhowaan soo gebagabayn doona booqashadiisa waxaana dib ugu laabanayaa magaala madaxda soomaaliya ee muqdisho